wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka furtay tababar ku saabsan sare u qaadista waxbarashada aqoonta macalimiinta gaar ahaan qaadista imtixaanaadka casriga ah waxaa ka qayb galay furitaanka tababarkan macalimiinta waxgarad iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaha guddoonka waxbarashada gobolka mudug galmudug axmed jaamac ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan wuu ka duwan yahay tababarkan tababaradii hore wuxuu uga duwan yahay iskaa waxu qabsaa la yidhahdaa tababar waxaan u baranaya hay-ada ay bixinayaan oo xagga la bixinayo oo xagga la bixinayo oo xagga la bixinayo hadda iskuulladu ayagaa qabsanahaya ayaga dhexdooda qabanahaya qarashkooda ayagaa iska bixinahaya ayagaa loo qabanhayaa waxa culayskaasoo dhan loogu saaray waxa ay tahay waxa weeye culays tiro badan ayaa yimid oo dhinaca imtixaanaadka ah ardadii sideedaadka ama haddaan idhaa foomfoorka imtixaankii markay u fadhiisteen waxay garan waayeen meel ay ka bilaabaan meel ay ka bilaabaan ayay garan waayeen sababtoo ah imtixaanka laga qaadi jiray oo iskuulka uu ka qaadi jiray iyo midka dowladdu ay ka qaaddo labay kala yihiin iskuulladu laftigooda iskuulsi uma qaadaan imtixaanka si arrintaas la isku waafajiyo ayaa wasaaradda waxbarashada waxay ku tala gashay in ayadu iyo maamulkeeda maamuladeeda iyo macalimiinteeda ay qabsadaan tareerin ku saabsan midaynta imtixaanaadka si berri ka maalin oo bishaan imtixaanka bilahan la qabanayo uu u noqdo imtixaan u eg kii yani dowladdu qaadi jirtay berrina ardaygu marka uu fasalka lagu keeno oo goobta imtixaanka lagu keeno uu garanahayo tababarkan ayaa door ka qaadanaya sare u qaadista aqoonta macalimiinta kuwaasi oo markii hore caqabad kala kulmi jiray qaadista imtixaanaadka